marka hore waxaan gudoomiyaha gobolka cayn xariirkii odayo dhaqameedyada magaalada buuhoodle macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe intaba waxaan idin leeyahay waxaan idinka bogaadinayaa inaad ka kasoo qayb qaadateen xafladan furitaanka ah barnaamijkan scott ee tababarka macalimiinta oo loo soo koobay strengthening the capacity of the teacher training primary and secondary buu ka kooban yahay waa xoojinta tayada macalimiinta dugsiyada hoose dhexe barnaamij ku saabsan yahay barnaamijkan waxaa soomaaliya laga hirgeliyey wuxuu ka bilowday two thousand six soomaaliya oo dhan soomaaliya hadda waxay uqeybsan tahay saddex gobol saddex macnaha maamul bay uqeybsan tahay gobolada central south dhexe iyo koonfureed puntland iyo somaliland saddexda waa laga hirgelin jiray hadda wuxuu marayaa facekii saddexaad weye barnaamijku hadda uu marayaa labadii faysoo hore waxaa laga soo hirgeliyey puntland waxaa laga hirgeliyey lixda gobol ee markaas puntland ay ka koobnayd gobolka bari oo ay boosaaso u ahayd xarun gobolka karkaar oo qardo ay xarun u ahayd gobolka sanaag oo banan ay xarun u ahayd gobolka nugaal oo garow xarun u ahayd gobolka sool xarun u ahayd magaalada laascaano oo ah xarunta keliya hadda macalimiinta primary secondary lagu tababaro puntland ayaa mas-uul ka ah saddexdaas gobol aan sheegay magaalada buuhoodla marka waa markii koowaad ee barnaamijka laga hirgeliyo ka magaalo ahaan laakiin macnaheeda ma aha barnaamijkii hore inaysan ka qayb qaadan ma aha macalimiin ilaa iyo kontumeeye macalina baa gobolka cayn loo tababaray barnaamijkii hore laba sano socday laakiin waxaa loogu tababari jiray inay yihiin macalimiinta tuulooyinka haddana waxaa inta laga bilaaboy barnaamijka inay inay tahay magaalada buuhoodle macalimiinta magaalooyinka waaweyn ee sida boosaaso iyo garowe iyo gaalkacyo ayuu hadda barnaamijku bilaabanaya barnaamijku sida qorshihiisa ay tahay waxaa loogu talagalay in laga faa'iideeyo in lagu tayeeyo tayada waxbarashada waan ogsoonahay waxbarashadu waxay u baahan tahay macalin waxay u baahan tahay manhaj waxay u baahan tahay arday haddii la rabo in la tayeeyo marka ko waa in la tayeeya macalinka tayada macalinka macalinku waa inuu macalin tayeysan yahay waa in la tayeeyaa manhajka waa in la tayeeyaa environmentga ku hareeraysan waxbarashada oo ay noqotaa environmentga conducive environment yani environment ama biiad waxbarasho u qalanta inay noqoto aysan noqon meel ama ay colaadi ka jirto ama ay dhibaato kale ka jirto inaysan noqon taas waa lama huraan marka barnaamijku hadda wuxuu taargadgaraynayaa qeybta koowaad macalimiinta dugsiyada hoose dhexe in la tababaro la tayeeyo waxbarashadooda marka macalin la tababarayana waxaa lagu tababaraa waa laba eriyo mainly laba dhinac waa loo tababaraa macalinka ko waxaa lagu tababaraa maadada markaas macalinka u dhigayo baa lagu tababaraa dee qofku hadduusan aqoonta maadada uusan lahayn dee maba uu dhigi karo maadadaas maba uu gudbin karo tan labaad waxaa la baraa macalinka methodologyga ama pedagogical skillska wax la yidhaahdo oo ah qaabka gudbinta ilaan macalinku aqoonta maadada oo keliya macalinka qofka kama yeelayso macalin xirfadaysan inuu yahay waa inuu macalinka xirfadihii macalinimada uu leeyahay saan wada ogsoonnahay qofka wax bartaa waa saddex qaybood qofna wuxuu wax ku bartaa dhegeysi oo wuxuu dhegeysaru ka qabtaa qofna wuxuu ku bartaa wuxuu arko buu horey ka xasuus xasuustiisa u badanta qofna wuxuu ku bartaa by doing qofku inuu wixii sameeyo saddexdaasba galaas kasta oo aan tagno arday saddexdaas isugu jiraan macalin galaas kasta uu tago ardayna waxa weeye wuxuu maqlo ma hilmaamo ardayna wuxuu arko oo la tuso baracti loo tuso ma hilmaamo qofna wuxuu sameeyo keliyuu ka xasuustaa wax kale kama xasuusta marka ardayda maadaama saddexdaas category ay yihiin macalinku waa inuu yaqaanaa arday kasta siduu baahidiisa u tiri lahaa qofka dhegeysiga wax ku bartaa waa inuu dhegeysi helaa oo codka macalinka iyo wuxuu isticmaalayo teaching aidka macalinka inay kaafisa qofka aragga ah macalinku waa inuu macnaha ardayga tusaa wixii oo ku talagalaa macalinka ardayga wixii inuu tuso suu ardayga wixii uu u qabto by doingka qofka ardayga samayska ku bartana macalinku wuxuu u baahan yahay inuu janis siiyo ardayga wixii inuu sameeyo xisaabtaas formada qaado ka shaqee laakiin saburadan kugu qoray keliya waa baranaysaa ma ahna qofka by doing qofka inuu sameeyo shaygii sidii qofkii macalinku u baran lahaa marka labadaas area macalinkan aan ka dhisnaa rabna hadduu ilaaha idmo barnaamijku wuxuu soconayaa laba sano sida qorshaha uu yahay waa laba sano qofkii ku guuleysta inuu dhamaystirtana wuxuu qaadanayaa shahaado diblom ah oo macalimnimo ah waa certificate waa diblom certificate oo qofku inuu yahay certified teacher qof u qalma inuu macalinka noqdo oo soomaaliya oo dhan ama hadduu meel kale aadaya xataa qof macalinimo u qalma inuu noqdo waan ogsoonnahay oo in badan macalimiinta hadda iskuullada wax ka dhiga duruuf baa u geysay macalimiin dad u tababaran ma aha way yar yihiin macalimiinta loo tarin garay inay macalimiin noqdaan waxaana keenay baahidii iskuullada iyo dee dadkii macalimiintii horey dawladda u tababartay oo ama aan dalka aan joogin ee dalka ka cararay ama private sectorskii iyo shirkadihii ay jiiteen kuliyadda la foole ee soomaaliya waxay soo saari jirtay sanad walba xiliyadii dambe ilaa afar boqol oo macalin saddex boqol iyo lixdan ilaa afar boqol oo macalin baa kasoo bixi jirtay waxay dabooli jir jireen baahida iskuullada soomaaliya ee waxbarashada ka jirta markay ka bateen waxaa qaatay kenya ethiopia iyo yemen intaa macalimiin baa loo diri somalia u diri jirtay meesha wax kasoo macnaha wax ka dhiga dalalkaas wax ka dhiga iyo wadamo kale oo carab oo khaliijka u badan labaatan sano marka hadda kala go-aan nagu yimid labaatankaas sano lama helin macalimiin loo tababaray xirfadda macalinimada ah ku qalabaysan macnaha xirfadda macalinimada ah xirfadaana ma aha xirfad kumeel gaara ma aha waa skill qofka marka uu barto noloshiisa dhan wada anfacaysa ma aha keliya qofka inuu weligii jeesa daba taagnaanayo maaha macalinku wuxuu noqon karaa minister wuxuu noqon karaa governor wuxuu noqon karaa president madaxweyne u noqon karaa macalinku xirfad state ka hor taagan oo meel qotanta ma aha waa xirfad qofka awood u siinaysa inuu shaqooyin fara badan mujtamaciisa u qabto ma aha xirfad meel qura taagan laakiin macalinku waa inuu yahay macalin dee loo carbiyey macalinimada haddii kale tayadii waxbarashada ay waxgaarayaan barnaamijka labada sano soconaya sida qorshaha uu yahay wuxuu soconayaa waa habfiidkii lixda fiidnimo ilaa iyo sagaalka oo rubuc rubuc dhiman inuu socdo weeye waa saddex xiisadood oo maalin walba ah marka laga reebo khamiista iyo jimcaha macalimiinta marka qaabkee loo tababarayaa macalinka waxaa loo tababarayaa marka hore inuu dhigi karo maadooyinka oo dhan grade one up to grade four macalinka inuu awood u leeyahay inuu dhigo maadooyinka oo dhan haddii xisaab looga bahdo inu xisaab geli karaa galaaska xisaabta haddii science loo bahdo inu science geli karaa haddii carabi loo bahdo inu carabi geli karaa haddii english loo bahdo inu macalinka english geli karaa marka waa macalin loogu tala loogu talagalay baahida iskuullada inuu daboolo grade one up to grade four marka five lasoo gaaro grade five up to grade eight iskuolka shanaad fasalka shanaad ilaa fasalka sideedaadna macalinka waxaa rabaa inuu dhigi karo ugu yaraan half of subject nus maadooyinka inuu bixin karaa rabaa macalinka inuu bixin karo nus maadooyinka baxaya oo awood u leeyahay rabaa saas si lagu gaaro marka waa in macalinka laga dhisaa maadooyinka oo dhan iskuuladeena hadda waxaa lagu qaataa dugsiyada hoose dhexe waxaa lagu qaataa toddoba maado laba maadaa weli naga maqan oo weli aan la soo gelin waa maadada arts and craftska ah maadada sawirada iyo farshaxnimada kuma jidho waxaa kaloo ka maqan maadada la yidhaahdo physical educationka oo aada important u ah maado muhiima u ah way naga maqan tahay iskuullada hadda way ka maqan tahay waxaan rajaynaynaa maadaama hadda aan kufaadhacayno in lagu soo daradaas maado aad bay ardaydu ugu baahan yihiin waxaa hadda la dhigaa saddexda maado saddexda luqadood carabiga englishka soomaaliga iyo scienceska iyo mathematicska xisaabta waxaa kaloo dhiga cilmiga bulshada iyo islamic studies ama diinta intaasa hadda baxa sideedaba marka toddobadaas maadoo baxa macalinkaas toddobada uu qaadanaya toddoba macalinka loo dhigaya waa in laga dhisaa toddobadaba siuu macalinku awood ugu yeesho inuu maadooyinkaas uu faslada hoose u bixin karo ugu yaraan intaa waxaa dheer wixii macalinka dhisi lahaa xirfad ahaan dhisi lahaa waa maadada educationka educationka ah oo dee u baahan psychologygii macnaha school administration and managementigii maadooyinkaas marka qofka ku kaabaya xirfadda macalinimada iyaduna waa maado koor ahoo mar walba soconaysa baxaysa waxaa dheer maado combyuter ah maxaa yeelay cilmigu maanta kuma koobna keliya qoraalada iyo macalimiinta keliya kuma koobna waa in macalinka tababaran macalaga wax kororsan karo oo dee macalinka uusan noqon qof mar waliba ku xiran ama u taagan inuu qof kale wax ka dhegaysto waa inuu qofka chance u heli karaa marka waxaan rajaynayaa loodka cusub hadda buuhoda loo qaatay iyo lix iyo tobanka macalin inay ka faa'idaystaan barnaamijkan inay dhamaystirtaan barnaamijka labada sano ah ay ogaadaanna iyaka oo qura loo danaynayo cidda loo danaynayo iyaka keliya ma aha cidda loo danaynayo waa ardayda ka dambeysa macalinka waxaan rabnaa xirfadaha inta uu ku barto inuusan naftiisa ku koobinin inuu ardayda u faa'iideeyo ubadka uu macalinka u yahay inuu u faa'iideeyo ayaan ka codsanayna macalimiinta si dee waxbarashadii tayadeedii u wada baahdo ay u noqoto waxbarasho taya leh marka kulan gooni aan la yeelan doonaa macalimiinta traineriska ah macalimiinta tababarayaasha ah kulan gooniina waxaan la yeelan doonaa macalimiinta barnaamijka soo gelaya si aan usiiyo wixii waxyaaba badan oo faahfaahina oo barnaamijka ku saabsan aad baan idinka mahad celinayaa ee gobol ahaan maamul gobol ahaan iyo macalimiin ahaanba iyo odayaasha oday dhaqmeedyadaba sida wacan ee aada barnaamijka u ajibteen waad mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmat